alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى الظaalimiin slى اllahu wslama wbaaraka calى cabdihi warasuulihi muxamadi wcalى alih wصaxbihi wslama tasliima kasiira waxaynu joognay baabu lmujaahada waxaana inoogu dambeeyey xadiidu abi hurayra fi صaxiixi muslim almuؤmin اlqawiyu khayr waaxabu ilى اllahi min almuؤmin الضaciifi wafii kuli khayr muminka qawiga ah waxaa looga jeedaa qawiyu liimaan muminka iimaankiisu uu qawigayo iimaanka weyn wakadalika daacaadka iyo khayrka ah casimada iyo go-aanka u leh ee ku socda kaasaa ilaahay ka jecel yahay kana khayr badan muminka daciifka halkaa kolkaa waxaa laga qaadanayaa iimaanku dadku iyagoo wada ahluliimaana haddana inay kala iimaan wen yihiin oo iimaanka dadku aanu sinayn wa ana aliimaana yaziidu wayanqus waxaa kaloo laga qaadanayaa ihbaatu sifati almaxabati lilah ilaahay jala wacalaa sifada maxabada laydhaa inuu ku sifaysan yahay wa fii kulli khayr mid kasta oo kaa qawiyu liimaan ah iyo kaa daciifkaa khayr baa ku sugan waayo mid walba dee iimaan buu hayaa qofkiina mar hadduu mu'min yahay oo iimaankii uu wax ka hayo walow ha lagaba daraja sarreeye eh dee khayr baa ku sugan oo khayr kama marhna intaa dabadeed oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa kula dardaarmay inay ku dadaalaan wixii anfacaya ilaahayna ay kaalmaystaan cajzigana ay iska ilaaliyaan ixris calaa maa yanfacuk ay fii macaashika wa macaadik adduun iyo aakhiraba wixii ku anfacaya wax kuu taraayo ku dadaal oo xirsi la kaalay waxaana looga jeedaa waxaa ku anfacaya ee layna yidhi ku dadaal alxirsu calaa ficli اlasbaabi alatii tanfacu اlcabda fii dunyaahu wa ukhraah mima sharacahu اllahu tacaala licibaadihi min alasbaabi اlwaajibati wاlmustaxabati wاlmubaax inuu qofku ku dadaalo asbaabta qofka adduuniya aakhire anfacaysa inuu la yimaado asbaabtaasina oo waxyaabaha ilaahay sharcigareeyey ama waajibka uu ka dhigay ama sunnaha uu ka dhigay ee lagu gaadhaayo jannada iyo ilaahay raalli ahaanshihiisa ama waxyaabaha mubaaxa ah ee sharcigu inoo fasaxay inaynu la nimaadno aynu dee danteenna aynu u baahanay ku qabsanno haddaba asbaabta oo keliyaha cuskan dadaalkaaga oo keliyana ha tala saaran adigoo asbaabtii la imanayo dadaalaya haddana ilaahay jala wacalaa kaalmayso rabbigaa cusko isaga icaano iyo kaalmo ka dalab waayo ilaahay haddaanu kuu kaalmayn waxba kuu hagaagi maayaan baadhna kuu bixi maayo sidaa awgeed baa qur-aanka aynu ku aragnay suuratu lfaatixa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin cibaadadii iyo daacaadkii iyo wax alla wixii qofka anfacaya haddaanu ilaahay ugu kaalmayn qofkii la iman kari maayo markaa taada uun iyaanay kuu muuqanee ilaahay tala saaro cusko ku kalsoonow wey cajsigana iska ilaali oo walaa tacjiz bikasri ljiim ha caajisin cajsigu waa ضد اxirص xirsigaasuu kasoo horjeeda cajsiguna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka magan geli jiray wain asaabaka shayun falaa taqul low anii facaltu kana kada wakada walaakin qul qadaru اllahi wama shaءa facla faina low taftaxu camala shayطaan adigu markaad dadaasho ee wixii awooddaada ahaa aada dadaashay sidii aada doonaysay hadday u dhici weydo oo qadar ilaahay kula kulmo oo wax ku asiibaan tusaale ahaan ha odhan alla maan sidaa iyo sidaa yeelo alla haddaan sidaa samayn lahaa sidaasay noqon lay alla markaan sidaa laha maan ka daayo sidaa ha odhanoo low halkan ha isticmaalin ha yeeshee waxaad tidhaahdaa mar haddii adigu aada dadaashay qadar اllahi wamaa shaaa facl saasaa fiican oo loo xarakeeyey qadar اllahi wamaa shaaa facala markaa wuxuu noqonayaa qadar ullahi kolka sidaa loo dabdiyo khabar mubtadihiisii xadfan yahay ay haada kani qadar اllah ilaahay qadarkiisii weeye ay maqduur اllah ya wax ilaahay jala wacala uu qoray oo uu qadaray sidaa dheh qaarkoodna waxay u dabdiyeen qadara allaahu markaana ficil bay noqonaysaa maa shaa facal ilaahay baa qadaray wuxuu doonana ilaahay wuu sameeyey marka fa fii hadihi اljumlati ihbaatu اlqadar jumladdan waxaa ku sugan qadarka in la sugo qadarkana saynu hore usoo maray baabu sabri kusoo sheegnay marka qadar ilaahay yimaado iyo masaa'ib markay yimaadaan in lagu sabraa waajiba in lagu raalli noqdo iyo in laguba sii shukriyaana waa darajooyin ka sii sarreeya sabirkaba waay marka markii rasuulku xidhay calayhi salaatu wasalaam albaabkaa ah muujinaya qofku qadarkii ilaahay inaanu ku niyad samayn oo aanu ku raalli ahayn ya ayaa wuxuu furay albaabkii wanaagsanaa iyo hadalkii munaasibkaa saxda ahaa marka qadar ilaahay kugu habsado waxaad tidhaha qadar ullah wamaa shaa facal sobaragtid waxba alla maan sidaa yeelo iyo alla may sida noqoto iyo alla may waxba ha ku meeraysan rasuulku waa sababeeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay low camalka shaydaankay furtaa marka sharciga ilaahay lagu caaridayo ee laga horgeynaayo ama qadarka ilaahay jala wacalaa lagu caaridayo waa camalka shaydaankay furaysa waayo waxay muujinaysaa ataasuf calaa maa faata wixii tegay aan dib loo soo celinahayn qofku inuu dee ka xun yahay oo waxa weeye ka gubanayo wataxasur wa lowmu lqadar niyad xumaan qadarkii oo qofku aanu ku raalli noqon umuur noocaasay muujinaysaa umuurtaasina shaki ma leh waxa shaydaanku ku dadaalayo ee uu qofka la doonayo inay tahay shaydaanku qofka muxuu la doonayaa inuu waxa weeyaan markaa walaac iyo warwar iyo niyad xumaan iyo aqdaarta ilaahay iyo waxa weeyaan markaa inuu ka xumaado oo uu ku sabri waayo ka cadhoodo iyo murta noocaasa inuu qofka qalbigiisii kufuru ku waswaasiyo oo uu ku tashuushiyo ta noocaasa qofka waxa weeyaan dee la yimaadaana khasaaray noqonaysa isku soo duuduubo xadiidka waxa khulaasadiisu ay tahay laga faa'iidaysanayo macnihiisuna muujinayaa alaa yacjiz alcabdu can اlma'muuri walaa yajzaca can اlmaqduur qofku wixii la farayna inaanu ka caajisin oo aanu ka wahsan ee uu dadaalo sidii ula iman lahaa uu u gaarhi lahaa wixii ilaahay qadarayna inaanu waxa weeye ka argagixin oo aanu ka xumaanin ee uu ku sabro oo uu ku adkaysto sidaasaa sheekh islaam ibnu taymiya ahlucilmiga kaleba ay u tilmaameen ahlucilmiga aada u sharaxay xadiidkan waxaa ka mid ah alcalaamatu bnu lqayim kitaabkiisa la idhaha shifaa lcaliile qadarka ku saabsan ayuu aada ugu sharaxaa waxaan u sheegaa usuul waaweyn inuu xadiidku xambaarsan yahay oo qofka muminka ahi aanu marnaba ka maarmahay marka halkaasaa insha alla sharxa xadiidka iyo shuruuxdan kitaabu tawxiidka iyo meelahaasaa ka muraajacayn doontaan sharaxiisu aada buu dheeriya waana min axaadiidi alqadar xadiidta qadarka xambaarsanna waa ka mid marka xadiidku dee mujaahadadii waabuu ku cad yahay uxris calaa maa yanfacuk xirsi inaad la timaado o aada dadaashaa dee waa mujaahadatu nafsigi soo maha naftaada kula jihaad oo kula dadaal inay dadaasho asaabicu xadiidka toddobaad canhu can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi xujibat innaaru naarta waxaa lagu xijaabay oo looga dhigay waxa weeyaan markaa xijaab iyo miduu ka sokeeyo bishahawaati shahawaat ayaa lagu xijaabay wa xujibat iljannatu jannadana waxaa lagu xijaabay bilmakaarihi makaarih waxyaabaha naftu ay necbaysanayso itafaqun calayhi wa fii riwaayati limuslimi riwaayad muslimku soo saaraayo waxaa ku timi xufat badala xujibat xufat waxaa lagu maaragtay meeriyey badla xujibat xujibat iyadoo lagu bedelay wahuwa bimacnaahu waana isla miduun oo isku macnaa un xujibat iyo xufat macnuhuna waxa uu yahay labadoodaba isku qaado ay beynahu wa beynaha qofka iyo jannada ama naarta waxa u dhaxeeya hada alxijaabu xijaabkan ilan mid walba xijaab baa ku meersan faidaa facalahu addoonku hadduu sameeyo dakhalaha uu geli doona makaarihii jannada lagu teediyey haddii uu sameeyo oo uu markaa dhaafana jannaduu geli shahawaadkii naarta lagu teediye haddii uu sameeyana waxa weeye naartaasuu dee markaa geli doona markaa shahawaat ikhwaani waa waxyaabaha sharcigu inoo diiday ee naftuna ay macaansanaysa ay jeclaysanayso sida waxyaabaha muxaramka ah ee macaasida ah iyo waxyaabaha markaa ku gaadhsiin kara shahawaat baa la idhaahdaa naftuna waxa weeye way iska jeceshahay qofkii markaa shahawaadka la yimaada walciyaadu billaah ee ka dhammaan waayaa waddadii naarta ayuu qaaday saasaanu ku gelaya makaarihduna waa waxyaabaha naftu ay maaragtay ay karaahsanayso waxaana looga jooda looga jeedaa maa umira almukalifu maa umira almukalafu bimujaahadati nafsihi fiihi ficla wa tarkan kalityaani biاlcibaadaati calى wajhiha wاlmuxaafadati calayha waijtinaabi اlmanhiyaati qowla wa ficla oo waxyaabaha qofka mukalafka a la faray inuu naftiisa kula jihaado sida inuu cibaadaadkii guto weliba si wanaagsan sida la doonayo ula yimaado hadda gudashada iyo sidii la rabay in loola yimaado farqi baa udhexeeya soo maqli maysaan waxaa laga yaabaa inuu cibaadadii guto laakiin sidii la doonaya aan ula iman waana ta markaa aadka u khatarta badan ya marka salaada soo laynama farin maxaa lagaa doonayaa ma tukanunoo rukuuc oo sujuudoo deetana iska soco ya la inaad samayso oo keliya looma baahno sidii la lagu faray baa la doonaya loga taga oo ay ka mid tahay khushuucdu waad ogtoo shaydaankuna markaa aada gashuu kusoo weeraraya kana xasuuso kan kala xasuuso kan kala xasuuso halkan ay ka booda sidanay ahaan jirta meelo fog fog baa laga yaabaa inuu ku geeyo marka inaad naftaada kula jihaado inaad hagaajiso aada toosiso sidii lagu faray aad ula timaado iyo waxyaabaha markaa xun ee lagu diiday inaad ka fogaato oo aad ka dheeraanshaha wixii lagu diiday qowlan wa ficlan naftaada kula jihaado ka ilaaliso ayaa looga jeedaa markaa makaarihda waa xadiid kooban oo haddana waxba ka tegin runtii keligii haddaynu ku camal fali lahayn wallahi wuu inagu filan lahaa ya ikhwaan marka hadalka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam inaynu dhadhansanno bal qof walibana uu markaa naftiisa ku fuuriyo halka uu ka taagan yahay ayaa laynaga doonaya jazakum اllahu khayra الثامن xadiidka sideedaad عan أbi cabdالlaahi xudayfata bn اليamani radيa الlahu canهuma waxaa laga wariyay صaxaabigii abi cabdilah kunyadiisa la odhan jiray xudayfa ibnu yaman aha saaxibu siri rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam isaga iyo abihiba laba صaxaabi ba ahayn radia الlahu canhum qaala wuxuu ihi صaxaabigaasi sallaytu waxaan tukaday maca nabiyi nebiga maciisa ayaan tukaday sala allahu alayhi wasalama daata leylatin habeen habeen baa rasuulka la tukaday salaadaa uu la tukanayana salaatuleyl bay ahayd salaad farala may ahayna qiyaamuleylkii bay ahayd marka habeen uun rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay meel dee la joogay oo uu meel kula sugnaa bay ahayd dabadeetana rasuulku salaadii buu u kacay saxaabiguna wuu ku xidhay marka salaatuleysha oo kale rasuulku markuu tukanayo haddii qof uu iskaga xidho ma diidi jirin sida xadiidkan aynu ku aragno xadiidka cabdillahi bn mascuud aynu ku arki doono xadiidkii cabdillahi bn mascuud cabdillahi bn cabaas ee saxiixeynka anaama alghulayim ay ku jirtay kusoo aroortay axaadiid kala duwan kusoo aroortay laakiin markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam rabadaan uu tukaday ee dabadeetna habeen ay qaar saxaabada ku daba tukadeen habeenkii labaad ay soo bateene lasoo kordhay ya ee habeenkii dambe ay soo bateen ayuu ka fadhiistay habeenkii dambe sababtuu uga fadhiistayna may ahayn inaan salaatuleysha la ysku jamacsan karine ama taraawiixde waxay ahayd wuxuu ka baqay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in markaa lagu fanal yeelo dabeetana dee ay ku adkaato ay iska xijin waayaan lan wuxuu ahaa alra'uuf raxiim bilmuminiin alayhi الsalaatu wasalaam saasay marka ahayd daata laylatin habeen baan la tukadayo faftataxa wuxuu furfurtay albaqarata suuratu lbaqara yani faatixadii markuu akriyay baa suurat lfaati suurat lbaqara ayuu bilaabay halkaa waxaynu ka arkaynaa suuraduhu inay magacyadan lahaayeen waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada magacyadan hadda dib looma bixin magacyadan suuradaha aynu u naqaano samaydaan rag yani waktigii rasuulka iyo saxaabada caan bay ahaayeen waana yaqaaneen saxaabadu suurat lbaqar u bilaabo faqultu waxaan is idhi yarkacu wuxuu ku rukuucayaa cinda almia boqol aayadood markuu gaadho ayuu rukuucaya boqol aayadood oo suuratulbaqara ka midi dee waa qur-aan badan caynkaa maaha qur-aan fara badan weeye suuratulbaqarana waa suurad aada u dheer suuradda qur-aanka ugu dheer waxay ka kooban tahay yaa sheegaya inta aayadood ay ka kooban tahay suuratulbaqara man yadkuruhu lana fadal ya ya laba boqol iyo sideed iyo afartan la ha laba boqol iyo lix iyo sideetan jazaaka allahu khayra baaraka allah fiik waay markaa waxaan is idhi buu ihi boqol rag markuu boqol aayadood gaadho ayuu rukuucaya waxaa kaloo halkaa laga qaadanayaa saxaabadu siday qur-aanka u yaqaaneen aad bay qur-aanka u yaqaaneena garo wuu la socday kolba aayadda la maraya iyo aayadaheeda iyo suuradan iyo aad bay ula socdeen u yaqaanay ridwaan ullahi calayh uma madaa dabadeetana waa socday rasuulku boqolkii wuu dhaafiyey faqultu waxaan is idhi yusallii bihaa wuxuu ku tukanayaa yusallii wuxuu ku tukanayaa bihaa suuratu lbaqara fii rakcatin ragcad buu ku tukanaya waxaan is idhi buui markuu boqolkiina dhaafiyey haddaba markuu suuratu lbaqara ayuu ragcaddan ku dhamaynaya markuu suuratulbaqara dhameeyo ayuu deetana rukuucay haye waay faqultu haddana famada wuu socday ragcaddii isagoo weli taagan buu baqaro dhameeyo famada dabeetana waa socday faqultu waxaan is idhi yarkacu bihaa ay yusalli biha wuu ku tukanaya oo macnihi waxa weeyaan suuratu lbaqara ayuu u qaybinayaa labada ragcadoodba oo xoogay in loo yar fiirsaday u baahan tahay alimaamu nawowiyina raximah llah sida sharaxa saxiixa muslimka uu ishkaal saaraya waay faqultu waxaan is idhi yarkacu biha ee yusalli biha wuu ku tukanaya waay uma اftataxa haddana wuxuu furfurtay annisaa suuratu nisa buu bilaabay faqara'ahaa wuu akriyey nisaana wuu akriyey weli waa ragcaddii koobaad uma اftataxa haddana waxa uu furfurtay aala cimraana suuradda ali cimraan la idhaahdo faqara'ahaa iyadana wuu akriyey yaqra wuu akriyaya mutarasilan ay mutaratilan isagoo markaa tartiilinaya oo si wanaagsan u akriyaayo xuruufta xaqeedii siinaya idaa marka idaa mara marka uu soo maro biaayatin aayad aayaddaasoo fiihaa tasbiixun tasbiixi ay ku jirto sabaxa oo tasbiixsanayo wa idaa mara marka uu soo maro bisu'aalin su-aal aayad su-aal sheegaysa arrin ilaahay la weydiisanayana su-aala uu weydiisanayo wa idaa mara marka uu soo maro bitacawudin aayad markaa sheegaysa wax ilaahay laga magan gelaayana tacawada uu ka magan gelaya ilaahay jala wacala uma dabadeetana rakaca uu rukuuca intaasoo suurada markuu akriyo fajacala yaquulu subxaana rabiya alcaiim fajacala wuxuu bilaabay yaquulu inuu yidhaahdo subxaana rabiya alcaiim rukuucdii inuu ku yidhaahdo subxaana rabiya alcaiim waxaa xumo oo dhan ka nasahan oo ka fog rabbigayga weyn wa kaana rukuucuhu rukuucdiisu waxay ahayd naxwan min qiyaamihi qiyaamkiisii wax la mid ah sidii qiyaamkiisu u dheeraabaa rukuucdiisuna u dheerayd wey uma qaala dabadeetana rasuulku wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam intuu rukuucdii ka toosay samica allahu liman xamidahu rabbanaa laka alxamd samica allahu ilaahay waa maqlayaa waanu ajiibayaa weeye liman xamidahu cidda mahadis cidda mahadinaysa rabbanaa walaka alxamdu buu yihi rabbanaa laka alxamdu samica allahu liman xamidahu rabbanaa laka alxamdu marka rabbanaa laka alxamdu iyo rabbanaa walaka alxamdu allaahuma rabbanaa laka alxamdu allaahuma rabbanaa walaka alxamdu afartuba way sugan yihin sida alla sidii la doonaa loo odhan karaa uma dabadeetana qaama wuu istaagay طawiilan macanii istaagis dheer buu istaagay oo qariiban ku dhow mimaa rakaca intii uu rukuucsanaa ku dhow marka muddaduu rukuucsanaa ku dhow ictidaalkii uu rukuucda kor uga toosay buu in badan badan badan haddana taagay uma dabadeetana sajada wuu sujuuday fa qaala wuxuu yidhi subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa buu haddana rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam macnii sujuudda uu ku lahaa waxaa xumo oo dhan ka hufan oo ka fog rabbigayga sareey saraynta badan alaclى waa min asmaa illah fa kaana sujuuduhu sujuuddiisu waxay ahayd qariiba min qiyaamihi taagnaantiisii mid ku dhowaahay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey waay aada baynu u garana marka xadiidkani ikhwaani waa xadiid fawaa'id badani ku sugan tahay waxaa xadiidku inoo caddaynayaa mujaahadadii rasuulkeenna calayhi الsalaatu wasalaam iyo cibaadada markaas siduu dee u dheeraynayay arrintanna waxay ku saabsanayd salaatuleysha haweenku isagu iska tukanayo laakiin salaada faralka ah dee ma sidan uma dheerayn jirin isagoo dadka u turhaaya in la khafiifiyo ayaanu fari jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadii faralka ahayd waay mujaahadadana waxaynu ka aragnaa ragcad keliya ayaa rasuulku ku tukaday calayhi salaatu wasalaam saddexdaas suuradood ee aadka u dhaadheer yani waa lix jis iyo dheeraad wey ragcad kule ragcad keliyahoo lix jis iyo dheeraad la akhriyay ka war tii dambena muxuu akhriyay baad malaynaysa weliba intaasi waa intii uu taagnaaye rukuucdii iyo sujuuddii iyo ictidaalkiibaa mid walibana sidaa u dheeraa marka waktiga ay qaadanaysa ee uu ragcaddaas oo keliya ku qaatay ayaad arki karaysaa inuu aada iyo aada u dheeraa waaya waxaa kaloo xadiidku inoo caddaynayaa salaada salaatuleysha la idhaahdo ama taraawiixda sunnuhu waa in la dheereeyo oo aada markaa qiraa'ada loo dheereeyo intii rasuulku tukan jira oo koob iyo toban ragcadood ana lala yimaado marka waxaa laga fiican yahay in ragcadihiina la badiyo macnihii lana qiraa'adiina la gaabiyo lasoo yaryareeyo lasoo koobo markaa ragcado fara badan iyo qiraa'o kooban sidaa laga dhigo ma ahayn sidaa hadyiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu waxaa kaloo aynu ka arkaynaa qur-aanka markaynu salaadaha ku tukinayno yacnii tartiibtan suuraduha ay u kala hooseeyaan inaynu u akrinaa dee waajib maaha tusaale ahaan haddaad ragcadda koowaad cama akrido waxaa kuu bannaan inaad talabaad waxa weeye sare usii kacdo aada walmursalaad akrido soo ma aragtid haddaad doontana hoos baad u soconaysaayo suuradda la ydhaha naasicaad baad akhriyaysa waad aragtaayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu baqaro bila dhameeyey wuxuu ku xigsiiyey nisaa soo ma aragti haddana wuxuu dib ugu noqday hee aali cimraan oo ka horreysu dib ugu noqdo soo ma aragtid markaa wax dhiba ma laha waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideynaya xadiidku waa wax fawaa'id badaneh laakiin dhowr muhiimahun baynu yar tilmaamaynaa qofku marka uu qur-aanka akhriyaayo wixii su-aalahe qur-aanka ku sugan inuu ilaahay weydiisan karo tasbiix markuu soo maro qur-aanku sheegayo inuu tasbiixsan karo wixii ilaahay laga magan gelaye uu qur-aanku sheegayo markuu marayana inuu ilaahay waxa weeye ka magan galo marka ahlulcilmigu badidoodu waxay idhaahdaan salaada faralka ah iyo ta sunnaha ah labadaba qofku wuu la iman karaa arrintaa dee rasuulku salaatuleyshii buu kula yimi laakiin salaadi waa salaad saas ahlucilmiga badidooda shaaficiyadu ay ka mid tahay qabaan laakiin madhabka xanaabiladu waxa weeye arrintan waxaa lala lagula imanayaa un salaada sunnaha ah salaatuleysha qofku markuu ku jiro ama taraawiixdii ayuu sidaa la imanaya laakiin ta faralka ah maya kula iman maayo waxaanay xujaysteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintan salaatuleysha inuu ku sameeyunbaa ka soo aroortay laakiin salaadaha faralkaa markuu dadka tukinaayo shaki male dee aayaad markaa su-aal koobsanaya iyo qaar markaa tacawud koobsanaya iyo qaar tasbiix koobsanayaba inuu akhrihi jira shaki male maxaynkaa maaha maca daalika lagama soo rarin rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu markaa salaadii faralka ahayd dhexdeeda tacawudka iyo su-aasha iyo arrimaha kuleeyi marka halkaa sidaa halkaa ay rasuulka kaga soo aroortay uun haloo daayay yidhaahdeen waana sida aada mooddo inay sawaab ka tahay wallahu aclam markaa faftataxa albaqarata faqultu yarkacu cinda almi'ati uma madaa faqultu yusallii biha fii rakcatin famadaa markaa halkaa hore yusallii biha wuxuu ku tukanayaa baqara fii rakcatin taa hore fii rakcatin ay fii salaa baad ku macnaynaysaa ta dambe haynoo dambayso taa dambe inagu markaa nidhi yarkacu biha yusalli biha taa hore ee fii rakca ayaad markaa salaad ku macnaynaysa waxaan is idhi buuri wuxuu ku tukanayaa markaa ragcad macnihii salaada oo suuratu lbaqara ayuu u qaybinayaa labada ragcadood suuratu lbaqara ayuu labada ragcadood u qaybinayaa baan is buuri oo salaadii waxa weye labadii ragcadoodba suurat lbaqar unbuu ku tukanaya famadaa dabadeetana wuu iska socdo waa joojin waaye faqultu yarkacu biha markaa uu waday baan isidhi haddaba suuratu lbaqara ayuu ku rukuucayaa ragcadda hore suuratu lbaqara ayuu ku tukanayaa ta labaadna dee markaa wax kale saasay noqonayso si hadalku markaa isku waafaqo hadda sharaxa imaamu nawawina u yaro fiirso isha maray ataasicu xadiiska sagaalaad can ibni mascuudin radia allahu canhu cabdillahi bni mascuud waxaa laga wariyey rabbi raalliha ka noqday qaala anahu qaala inu salaytu maca nabiyi nabiga la jirkiisaan tukaday sala allahu alayhi wasalama leylatan habe fa ataala wuxuu dheereeya alqiyaama taagnaantii buu dheereeyey xataa hamamtu ilaa aan ku hamiyey biamrin arrin suwin xun qiila waxaa la yidhi wamaa hamamta bihi oo maxaad ku hamiday qaala wuxuu ihi hamamtu waxaan ku hamiya an ajlisa inaan fadhiisto wa adacahu aan ka tago oo salaaddii aan ka goosto muttafaqu calayh waa cabdillahi bni mascuud radia allahu canhu ardaa qur-aanka markaa rasuulka ka bartay macnihiisa fahmaay ayaa wuxuu yihi ilaa aan isri rasuulka ka gooso taasina waxay kutusaysaa markaa taagnaanta aadka u dheer ee uu istaagay fa aaala alqiyaam taagnaan aada u dheer markaa cabdillahi bn mascuud dee rasuulka uu ka yaraa calayhi salaatu wasalaam soo ma aragti rasuulka waa ka da-yaraadee maca daalika waxa weeye saasuu sheegay markaa xadiidkaa hore xudayfana uu tafsiiliyey ibnu mascuudna si guud buhaa ayuu u sheegay inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qiyaam ka dheereeyey waxaynu markaa ka qaadanaynaa halkaa ikhwaani mujaahadada rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku sifaysnaa iyo sida uu macnihii waxa weeye cibaadada u dheereynayay markaa qiyaamkeeda waay markaa inuu waxa weeye rasuulka ka goosto calayhi salaatu wasalaam uu iska fadhiisto markuu daalay ayuu arrin xun ku tirinaya cabdillahi bn mascuud radia allahu canhu ardaa sabirkiisa iyo siduu cibaadada ugu adkaysanayey ee isagoo daalay haddana uu markaa ilan kama teginoo ma fadhiisane uu la dhamaystaye uu u sabraayey cibaadada uu isaga qudhiisa ugu dhaban adeegayana waa laga qaadanaya alcaashiru xadiidka tobnaad can anasin anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu rasuulka ilaahay ka wariyey inuu yidhi yatbacu lmeyta qofka dhintay waxa raacaya halaaatun saddex baa raacaya ahluhu ehelkiisaa raacaya iyo wa maaluhu maalkiisa iyo wa camaluhu camalkiisa ayaa raacaya macnii xagga qabriga marka loo gelbiye loo qaado saddexdaasiba way raacaya waay fa yarjicu waxaa soo noqonaya ihnaani labaa soo noqonaya wa yabqaa waaxidu midna wuu hadhaya waxaa soo noqonaya laba midna uu hadhaya yarjicu waxaa soo noqonaya ahluhu ehelkiisa iyo wa maaluhu maalkiisa wa yabqaa camaluhu camalkiisuna uu hadhayaa muttafaqu calayh oo qofka marka dee xabaasha loo qaado ehelkiisii waa kuwa sii qaadaya dee markaa soo aasayaba wax maalina uu raacaya imanka gawaadhi iyo waxbaa lagu qaadaayo nooc markaa waxyaabo kaleo dee la adeegsanayaana way jiraan camalkiisina waa raacaya hadduu xumaa iyo hadduu samaaba labada kale way soo noqonayaano camalkii unba hadhay xadiidku markaa wuxuu inoo tilmaamayaa camalkaa qabriga aan kaaga soo noqonayna kugula hadhaaya inaad ku dadaasho oo naftaada aada kula jihaado isagana aada ka hormariso ehelkaa iyo maalkaa markaa kaa soo noqonayo ehelka iyo maalka qudhooda waxa weeye khayr waad ku shaqaysan kartaa oo maalkaagu wuxuu ku anfici karaa khayrna uu noqonayaa markaad xaq xuquuqdii waajibka ahayd ka guddo kadaalika sadaqad iyo umuur wanaagsan oo khayrana aada ka bixiso mid khayruu noqonayaayoo kaasii horeeya haddii laakiin isagoo saaad u ururinayso inaad ka dhaqaajiso dee markaa adiga waxba kuu tari maayo waa laga dhexlayaa ehelka qudhoodiina waxaa ku anfacaya ducada ay kuu soo duceeyaan iyo sadaqada ay kuu bixiyaan iyo umuurta noocaas iyo khayrka iyo wanaagga ay la imanayaan sidaa awgeed baa khayrka iyo wanaagga markaa in loo tilmaamo ay tahay alxaadi cashara xadiidka koob iyo tobnaad ee baabka mujaahadada can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam aljannatu jannadu aqrabu way uga dhowaansho badan tahay ilaa axadikum midkiin min shiraaki naclihi suunka kabtiis wannaaru naartuna milu dalika waa sidaas oo kale rawaahu lbukhaariy bukhaari iyo muslim baa wariyey bukhaari baa wariyey shiraaga waxaa la idhaahdaa waa suunkan kabta xagga sare kaga yaalla dee cagta haya cagta ka sarreeya dii uu kaa go-ano kabti aanay ku raacahayn markaa indhasha ama asuunka kabtiisa jannad iyo naartiba qofku way uga dhow yihin oo qofku inuu naar galo ama janno uu galo dee intuu dhimanayo unbaa ka xigta geeriduna inay qofka u dhowdahay baa suuro gala haduu dhintana labadaa waa midun de labadaa daarood waa midun waa ta kale eh jannadii waxaa lagu mutaystaa lagu galaa acmaasha saalixa ah iyo dee khayrka naartiina macaasida ayaa lagu galaa labadiba qofku inuu sameeyo way u fudud yihiin hadduu isdhaa khayrka iyo wixii jannada lagu galaayay la kaalayna dee way u fudud yihiin way ag yaallaan dhinaca kale macaasidii iyo xumaantii iyo wixii naarta lagu galaayay hadduu isdhaa la kaalayna iyaduna way ag taallaa marka calaa kulli xaal jannada iyo naarta mid walba wixii lagu geli laha way u dhow yihiin qofka sidaa awgeed waa inuu feejigaysto wixii jannada lagu geli laha uu ku dadaalo wixii naarta lagu geli lahana uu iskaga fogaado labaduba inay dhow yihiinna xadiid keliyaa lagu jamciyey sida aad aragto athaani cashara xadiidka labiyo tobnaad can abi firaasin rabiicata bni kacbin ilaslamiyi khaadimi rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam saxaabiga abi abi firas la odhan jiro oo rabiico magaciisa la odhan jiray waxaa laga wariyey rasuulka u shaqayn jiray wa min ahli sufati ahli sufiina ka mid ahaa radia allahu canhu ahlu sufuu kolkaa waxay ahaayeen dad markaa fuqaro ah oo guri iyo meelay u hoydaan aan lahayn ama meelay degaan markaa meel hadh leh oo masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhankaa kaga taallay ayay u hoyan jireen oo halkaasaa markaa ay iska laasimi jireen oo ay qur-aanka iyo cilmiga ku baran jireen kolka jihaad loo baahdana markaa ay ka bixi jireen ahlu sufuu kuwaasay ahaayeen waa tahay qaala wuxuu yihi saxaabigaasi kuntu waxaan ahaa abiitu maca rasuuli illaahi rasuulka ilaahay maciisa mid hoydo ayaan ahaa rasuulkaan la hoyan jiray calayhi salaatu wasalaam fa aatiihi waxa aan u keeni jiray biwaduu'ihi weysadiisa biyaha uu ku weysaysanaayo iyo wa xaajatihi dantiisa ayaan u keeni jiray sida cadayga iyo waxyaabaha uu u baahan yahay waay dadkii rasuulka u shaqaynaayeyna uu ka mid ah marka wuxuu rasuulku doonay calayhi salaatu wasalaam inuu abaalgudo fa qaala wuxuu ku uhi salnii wixi weydiiso waxuun bali weydiiso faqultu waxaan idhi as'aluka waxaan ku weydiisanayaa muraafaqataka inaan kugula rafiiqo fi ljannati jannada oo aan jannada kula galo fa qaala wuxuu rasuulku ihi wagayra dalik mise kaa waxaan ahayn baad i weydiisan qultu waxaan idhi huwa daaka kaasun weeye kaasun baan ku weydiisanayay qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam faacinnii iigu kaalmee calaa nafsika naftaada igaga kaalmee bikarati sujuuda sujuud badnaan sujuudda inaad badiso macnihi salaada inaad badiso iigu kaalmee rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa qofkii wanaag kuu sameeya in loo abaalgudo sida rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam man sanaca ilaykum macruufa fakaafiyu waxaynu kaloo ka qaadanaynaa saxaabigan himadiisu sida ay u sarreysay markii rasuulku uhi wax weydiiso dhulla mu weydiisan adduunyo kalena mu weydiisan xoole ma weydiisan wuxuu hi as'aluka muraafaqataka fi اljanna waayo saxaabadu markaad adilada dib u eegta aada sugeegeyso eeg hamigooda iyo wixii ay markaa ku doonayeen ay u shaqaysanayeen halkay hiigsanayeen waxay ahayd jannada soo ma aragtaan gaayat lmataalib ayay hiigsanayeen ridwaan ullaahi calayh halkaasaa hamigoodu waana arrinta la doonaayo qofka muslimka in hamigiisu noqdo jannada inaad gasho mise taa waxaan ahayn waa taa waxaa kaloo laga qaadanayaa sujuudda in la badiyo salaada ila sujuuddu salaaday ka mid tahay iyo guud ahaan camalada saalixa ahi inay ka mid yihiin waxyaabaha jannada lagu galaayo waay haddaba halkan ishkaal baa la soo arooriyaa laga yaabo suufiyad iyo dadka qaar inay si qaldan uga faa'iidaystaan ishkaalkaasi wuxuu yahay wuxuu saxaabigu yihi waxaan ku weydiisanayaa jannada inaan kugula rafiiqo waxaa halkaa la isweydiin karaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam cid inuu isagu markaa jannada geeyo miyuu awoodaayey su-aashu waxa weeye waa maya waayo ilaahay baa jala wacalaa ku shaqo leh cidduu jannada geynaayo iyo cidda uu u diidaayo iyo cidda uu naarta geynaayo oo cadaabaayo waa arrin ilaahay jala wacala oo keliya u awoodo cid kale maya haddaba waa maxay macnaha xadiidku macnaha xadiidku waxa weeye riwaayad kale oo imaamu axmed warinaayo saxiix ah ayaa fasiraysa oo saxaabigu yihi as'aluka an tashfaca lii yowma alqiyaama ama as'aluka shafaaca waxaan ku weydiisanayaa rasuulka ilaahay inaad ii ergeyso maalinka qiyaame ya marka macnaha lafdigani ma aha ilan xadiid iyo riwaayaadku way isfasirayaane jannada igee rasuulka ilahay inaad jannada igeliso ayaan ku weydiisanaya macnuhu maaha sidaa ee macnuhu waxa weeye maalinka aakhira inaad iigu ergeyso od iigu shafaaco qaado inaan ahlu janno noqdo o aan jannada tago taasaan ku weydiisanaya ta noocaasina dee waxa weeye waa mid jaa-is ahoo bannaan waay wey markaa taasina taa wey aلثaaliثa caشhara xadiiska saddex iyo tobnaad عan abi cabdالlah wayuqaalu abu cabdالرaحman thawbana mawlىa rasuuli الlahi slى الlahu عalayhi waslama وradia الlahu canhu qaala saxaabigaa la odhan jiray abu cabdiرaحmaan ama abu cabdilah mawlihii rasuulka ahaa thawban magaciisu ahaa wuxuu yihi qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuula الlahi slى الlahu عalayhi waslama yaquul xaalu leeyahay calayka bikahrati sujuudi calayka waxaad laasimtaa bikahrati sujuudi sujuud badnaan sujuudda inaad badiso ku dadaaloo laasim arrinta fa innaka maxaa yeele adigu lan tasjuda lilaah sajda ilaahay sujuuduma sujuudid ilaa rafacaka allahu biha daraja ilaahay daraja ayuu waxa weeye sara kuugu dallaca sujuudaad u sujuudaba waxada canka biha khaطi'a gafna ku saaraana waa kaaga dejiya rawaahu muslim halka sujuudood ilaahay wejiga dhulka u dhigtaba darajana kor baa lagugu dalacayaa dembi iyo khadii'a ku saaraana waa lagaaga dejinaya wa fii hada alxadiid ya ikhwaan fadiilat sujuud xadiidkana wuxuu inoo tilmaamayaa sida xadiidkii horeba fadliga sujuudu ay leedahay iyo in salaada la badiyo markaa salafku axaadiidtanay ku camal fali jireenoo salaadoodu way badnay marka laga yimaado salaadahan sunnaha ah ee ee dee macruufka ah sida rawaatibta iyo salaatuleysha iyo salaatuduxada iyo marka laga yimaado sunan iska mulaqa ayay la iman jireen mar alla marka ay fursaddu u saamaxdo soo ma aragta sunan mulaqa ayay la iman jireen iyagoo axaadiidtan ku camal falaya marka kororhsanaya fadliga marka waa in aada iyo aada loogu dadaalo qofku had iyo jeer inuu iska weyse qabo marka aada jaanis hesho qad sunankaa mulaqa baad la imanaysa waktiyadii awqaadii awqaatulkaraahihi baad iska ilaalinaysa in alla inta kale waktiyadii saddexdahaa mooyaane dee waad iska cibaadaysan kartaa waad iska tukan kartaa fadligaa si aada u kala gurato waay araabica cashara xadiidka afar iyo tobnaad can abi safwaana cabdillaahi bni busrin ilaslamiyi radia allahu canhu waxaa saxaabigaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu khayrunaasi dadka waxaa ugu khayr badan man taala qofka uu dheeraado cumruhu da-diisu qofka ay dheeraato ee in badan jira waxaasuna camaluhu camalkiisuna wanaagsanaado rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanuun tirmidi baa wariye waa xadiid xasan u yihi xadiisku waa saxiix xasanba waa kasii sareeya waa xadiis saxiixa wey marka xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa dee qofka marka ilaahay cimriga u daayo camalkiisuna wanaagsanaado inuu khayr weyn helaayo waayo waktigii markastuu sii joogo ee khayr iyo wanaag buu kororhsanaya salaadii soomkii sadaqadii khayrkii ayuu kororhsanaya markaa khayrkiisu waa badanaya cagsiguna waa sidaasoo dadka waxa ugu shar badan qofka cimrigiisuna dheeraado camalkiisuna xumaado ciyaadan billaah soo ma aragta waayo mar kastoo waktigiisii dheeraado uu sii cimriyo u sii gaboobo khayr kororhsan maayo shar buu kororhsanaya shar buu kororhsanaya shar buu kororhsanaya sidaasuu dabadeetana shar low ilaahay ka fog ku noqonaya busrun bidami lbaai wa bisiin lmuhmala busr bishir iyo waa inaanay ku qaldamin badana waa la godayaa siinna waa la akriyaa shiin maaha waa siin kii bilaa dhibicda ah markaa qofku haddii uu isla helo cimri dheer iyo daaca haddii uu isla helo waxa weeye sideedaba waa nicmo de waa nicmo weyn oo runtii cadiima wey ma garata markaa qofku waa inuu aada iyo aada uga faaidaysto alkhaamisa cashara can anasin radia allahu canhu waxaan anas ibnu maalik laga wariyey qaala inuu yihi qaaba cami anas bnu nadir qaaba cami adeerkay baa ka maqnaada anas bnu nadirin la odhan jiray radia allahu canhu can qitaali badrin dagaalkii beder buu ka maqnaa anas ibnu nadar baa la odhan jiray oo anas ibnu maalik maaligaasay walaalahayn ile waa anas ibnu maalik ibnu nadar marka adeerkii anas adeerkii rum uu ahaa waana ninkii loogu magac daray ilan isaga ka weynaa adeerkii buu ahaya can qitaali badrin dagaalkii beder buu kolkaa ka maqnaa waay faqaala wuxuu dabadeeta yihi saxaabigaasi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay qibtu waxaan ka maqnaaday can awali qitaalin dagaalkii ugu horeeyey qaatalta lmushrikiina gaalada aada la dagaalantay ayaan ka maqnaaday lain illaahu ashhadanii haddii ilaahay isjoojiyo qitaala lmushrikiina dagaalka mushrikiinta haddii ilaahay ijoojiyo oo uu ikeeno layara layarayana allahu ilaahay wuu arki doonaa ma asnacu waxa aan sameeyo markaa sidaa haddii loo xarakeeyo weeye layarayana allahu ma asnacu ilaahay wuu arki doonaa waxaan sameeyo waxaa kaloo la xarakeeyey layuriyana allahu ma asnacu macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa haddii la idhaha layuriyana allahu ilaahay wuxuu tusi doonaa dadka ma asnacu waxaan sameeyo oo uu u muujin doonaa marka maadaasna waxay faa'iideynaysaa arrin weyn baan markaa samayn doonaa ma cayimin laakiin arrin weyn baan markaa samayn doonaa aad baan gaalada ula dagaalami doonaa tirir adag baan la geli doonaa falamaa kaana yowmu uxudin maalinkii uxud markii uu yimi inkashafa almuslimuuna muslimiintu way jabeen inhazamuu meeshoodii bay markaa ka dhaqaaqeen oo way jabeen sababta markaa hasiimaduna waxay ahayd dirirtii uxud markii ugu horreysay bilowgii dagaalka muslimiinta ayaa markaa guulaystay laakiin qoladii markaa dhabar jebinta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu faray inay ilaaliyaan ayaa badidoodu amarkii rasuulka ay khilaafeen oo markaa xaggii qaniimada iyo xaggii ciidanka loo baacsaday a usoo yaaceen markaasay gaaladiina xaggaa dambe ka soo wareegeen oo muslimiinta ay xaggaa ka soo dhabar jebiyeen kolkaasaa waxa weeye dhibaato adaga ay sidaa kula kulantay oo sidaa ay ku jabeen fa qaala wuxuu yihi saxaabigaasi allaahuma allahayow inii anigu actadiru ilayka waxaan kaaga cudur daaranayaa mimaa sanaca haaulaa'i kuwaasi waxa ay sameeyeen yacni asxaabahu asxaabtiisii buu ujeedaa waxa ay sameeyeenna waa firaarkii iyo yaacistii ay markaa yaaceen id tusciduuna walaa talwuuna calaa axadi wاrasuulu yadcuukum fii uqraakum faahaabakum gama bgamin likay laa taxzanuu calaa maa faatakum aayadkaa waa ilaahay xaaladuu kaga warramayo waay wa abraw ilayka ilaahay waxaan kaaga bari noqonayaa mimaa sanaca haaulaa'i kuwani waxay sameeyeen yacni almushrikiina mushrikiinta ayuu ujeeda waa kuwan mushrikiinta ahi waxay sameeyeenna beri baan kaaga ah waa maxay waxay sameeyeen waa gaalnimada iyo inay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la dagaalamayaan rasuulkii ilaahay dadka usoo diray bay la dagaalamayaan wey uma dabadeetana taqadamo wuu hormaray ay naxwa mushrikiin xagga gaalada ayuu u dhaqaajiyey weeye fastaqbalahu waxaa ka hor yimi sacdu bnu mucaadin saxaabigii la odhan jiray sacd bnu mucaad faqaala wuxuu uhi yaa sacdu yaa sacda bna mucaadin sacadkiina mucaadow yaa sacda bna mucaadin sacadkiina mucaadow aljannatu warabbi اnadri inii ajidu riixaha min duuni uxudin aljannatu jannadii rabbi nadri nadar oo aabihii rabbigiisaan ku dhaartay inii anigu ajidu waxaan ka helayaa riixaha urteedii min duuni uxudin uxud sokodeed aan ka helayaa urti jannada markaa aljanna laba weji baa loo dabdiyey aljannatu haddii la godo oo sida aniga ii taal waxay noqonaysaa mubtade khabarkiisu waa xadfan yahay macnuu waxa weeye aljannatu ay hiya maluubi iyadaan rabaa aljannatu maluubi jannadaan doonaya wa rabbi nadri annadrina waa aabihii wakadalika inan yaruu dhalay oo markaa yaraana nadar waa la odhan jiray isaga ujeedaanoo wax iska dhici karta marka ilaahay buu ku dhaartay de ila nadar iyo dadkao dhan ilahay ba u rabbiya waxaa kaloo markaa loo dabdiyey aljannata in la nasbiyo aljannata haddii la akriyana waxay noqonaysaa aljannata ay uriidu ljannata jannadii baan doonaya wa rabbi nadri nadar rabbigiisaan ku dhaartay inii anigu ajiidu riixaha urteedii waxaan ka helayaa min duuni uxudin uxud sokadeed baan ka helaya marka isaga oo nool oon weli dhimanba ayaa urtii jannada u helay taasina waxa weeye calaa sabiili lkaraama ama min baabi lkaraama wey soo ma aragti sidqigiisa iyo markaa yaqiintiisa iyo diyaargarowgiisa ayaa dhammaystirnaayo markaasaa taa ilaahay ku maamuusay intaanu dhimanba inuu urteedii helo qaala sacdu sacd wuxuu yihi fama staactu maan awoodin yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay oo maa sanaca wixii uu sameeyey saxaabigaas siduu gaalada u dhex galay iyo siduu ula diriray iyo wixii uu sameeyey maan samayn anigu waxa weeye maan awoodin inaan sameeyo qaala anasun anas wuxuu yihi markaa sidii baa lagu dilay dee markii baa cid ugu dambeysay fawajadnaa waanu helay bihi صaxaabigii markaa annadr iyadoo ay ku sugan tahay bidca wa hamaaniina darbata bisayfi bidca wa hamaaniina dhowr iyo sideetan iyadoo ay ku sugan tahay darbatan bisayfi garaac seef lagu dhufto lagu garaacay ahaaday aw طacnatan birumxin ama tumaati waran lagu tumaatiye ahaaday aw ramyatan bisahmin ama ganis leeb lagu soo ganay ahaaday yacnii dhowr iyo siddeetan nabar baanu jidhkiisii ka helay weye dhowr iyo siddeetan nabar oo isugu jira seef lagu dhuftay waran lagu tumaatiyey leeb lagu soo ganay waa waxyaabihii markaa lagu dagaalamayay marka saxaabiga intaasoo nabar ku yaallaan ama qofka intaasoo nabar ku yaallaan waxay muujinaysaa siduu u dagaalamay oo u halgamay ya ayaa waxa weeye muujinaysa wa wajadnaahu waxaanu helay qad qutila iyadoo la dilay wamahala bihi way wati way bakti wareemeen almushrikuuna gaaladii baa bakti wareemay mahala bihi lmushrikuun suuradiisii iyo markaa qaabkiisii bay tashwiihiyeen oo waxaa la idhaahdaa musladaasi qofka la dila inaan saa lagu dayno markaa xubnihiisi la jarjaro in sanka la jaro dhagaa la jaro wejiga saanta laga saaro la doox dooxo waxyaabaha noocaas oo kale a baa la idhaahda waa bakti wareen wey mana banaana qofka haddii la dila in saa lagu sii sameeyo sharcigu ma oqola markaas sideedaba dee quraysh maalinka waktiga dagaalka uxud yimi cadho badan bay qabeenoo beder baa ka horreeyey moogtoo dee aada loo laayey oo odayaashoodii o dhan la gumaaday marka way aarsanayeen sidaa awgeed baa markay saxaabadii laayeen kumay ciil bixin layn keliyahe mulay kusii sameeyeen way bakti wareemeen way jarjareen way dooxdooxeen way sii markaa wareen abu sufyaanna markuu dhawaaqaayey waa kii lahaa mula arki doontaan mula yani bakti wareen lagu sameeyey dadkii la laayey baa arki doontaan markaa u timaadaan dadkaa la laayey anigu maan farin bu ihi haddaan abu sufyaan ahay laakiin kama xumi buu ihi soo ma aragtid manaan farin kamana xumi buu yihi hadalkiisay ku jirtay sida bukhaari saxiixa ku warinay miladaasay sameeyey famaa carafahu ma garan axadun qofna ma garan saxaabigaa ilaa ukhtuhu walaashii mooyaane bibanaanihi farihiisaasay ku garatay walaashiina arubayic baa la odhan jiray bintu nadr farahaasay ku garatay waanu fara qurux badnaa baa la yidhi farahaa hore ayay ku garatay markaa dee wejigii iyo meelihii kale jidhka la garan lahaa iyo wax alla wixii dee waxa weeye markaa waa la dhalan bedelay dee dhowr iyo siddeetan baana ku yaalla nabar jidhkiisii ya markaa wuu googo-ay waxa weeyaan markaa meel nool ma lahayn qaala anasun anas wuxuu yihi kunaa waxaanu ahay naraa kuwa markaa u arka aw nadunnu ama waxaanu u malaynaynaa ana haadihi laayata aayadani soo socotaa nazalat inay kusoo degtay fiihi arrinkiisa iyo wa fii ashbaahihi saxaabadii la midka ahay min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu llaha calayh fa minhum man qadaa naxbahu wa minhum yantadir wamaa badaluu tabdiila min almu'miniina mu'miniinta ayay ka mid ahaadeen rijaalun rag raggaasoo sadaquu ka dhabeeyey maa caahadu llaha calayh ilahay waxay kula ballameen ka dhabeeyey oo ka run sheegay fa minhum man qadaa naxbah qaarkood ajashoodii bay markaa oofsadeen oo way dhinteen qaarna way sugayaan wey ilaa aakhiriha muttafaqun calayh qowluhu layarayana allaahu ruwiya waxaa la wariyey bidami lyaai wa kasri raa'i layuriyana allaahu bay noqonaysa ay layudhirana allaahu dalika linnaas arrinkaa ilaahay uu dadku muujin doona wa ruwiya bifatxihimaa sidaa inoo taallana waa la wariyey wa macnaahu daahirun waa iska cadi ilahay uu arki doonaa wey waa ballankaa ilaahay kula ballameen way ka dhabeeyeen wallahu aclam asaadisa cashara xadiiska lix iyo tobnaad can abi mascuudin abi mascuud waxaa laga wariyey cuqbata bni camrin ahaa alansaariyi radia allahu canhu albadriy radia allahu canhu qaala wuxuu uhi lamaa nazalat markay soo degtay aayatu sadaqati aayaddii sadaqadu markay soo degtay waxay ahlulcilmigu idhaahdeen waa aayadda ilaahay yihi khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanuu lahu wallahu samiicun calayh aayaddaasi markay soo degtay kunaa waxaanu ahayn haddaanu nahay saxaabada nuxaamilu kuwa ku xamaasho ayaanu ahayn calaa duhuurina dhabarada yada ayaanu ku xamaalanayn oo dadka ayaanu alaabta markaa tunka iyo dhabarka ugu qaadaynay annagoo markaa mushqaayad iyo ajuuro ka qaadanayna dabadeetana mushqaayadaasaanu wax ka sadaqadaysanayn fa jaa rajulu nin baa yimi watasadaqa wuxuu sadaqadaystay bishayin kaiirin maal badan buu sadaqadaystay rajulkaa yimina waxay ahlulcilmigu yidhahdeen cabdiraxmaan ibnu cawf buu ahaa alqurashi radia allahu canhu wa ardaa faqaaluu waxay idhaahdeen munaafiqiintii muraa'in istus weeye waa istus hadda maalku keena eeg waa istus bay dhah wa jaa'a rajulu nin kalena wuu yimi oo fatasadaqa wuxuu sadaqadaystay bisaacin saac buu sadaqadaystay ninkana dee waa abu khayamo xadiidkii dheeraa kacb bnu malik waa inagii kusoo maray qaar kalena waaba lagu sheegay fatasadaqa bisaacin saac buu sadaqadaystay faqaaluu waxay idhaahdeen in allaha ilaahay laganiyun waa mid ka deeqtoon can saaci haadaa kan saaciisa way quursanayaanoo way ceebaynayaan waxay leeyiin kan saaciisa ilaahay uma baahna markaa cidnaba ka nabadgeli mayso qofku markaanu sideedaba wanaag iyo samaandoon ahayn kii wanaag sameeyeyna kanama nabad galo kii kalena kama nabad galo cidiba kama nabad gasho kii badiyey iyo kii yareeyey midna kama nabad galo fanaزlat waxaa soo degtay aladiina ylmizuuna اlmuطawiciina min almuminiina fi الsadaqaati wاladiina laa yajiduuna ila juhdahum aladiina kuwa weeye marka ilaahay suuratu towbe soo dejiyey wuxuu ku fadeexadeeyey munaafiqiinta hadalladoodii ay odhan jireen ee laysla yaqaano ee raggii ay ku lahaayeen ay joogeen eegata mawaaqiftii ay qaadanayeen raggii arkayeen indhaha ku arkayeen ay joogeen ayaa ilaahay jala wacalaa uu ka warrabo waxaa ka mid a waxaa ka mid a saa qaar saa odhanaya qaar saa samaynaya marka ilaahay waa ku fadeexadeeyey halka aladiina kuwa weeye yalmizuuna ku ceebaynaya almuawiciina kuwa markaa muawiciinta ah ee mutanafiliinta ah ee wax la baxaya min almuminiina muminiinta kamida fi sadaqaati sadaqaadka ku ceebaynaya iyo waladiina kuwa laa yajiduuna aan helahayn ilaa juhdahum awooddooda mooye wax kale aan helay wixii ay markaa awooddooda iyo kartidooda noqotay mooye wax kale aan helahay mutafaqu caleyh qaala wanuxaamilu bidami nuuni wabilxaai lmuhmala nuunka kolka la goda nu laydhaah xana la akriyo nuxaamilu ee yaxmilu axadunaa midkaayo wuxuu ku qaadayay calaa dahrihi dhabarkiisa ayuu dadka wuxugu xamaali jiray bilujrati mushqaayad buu dadka wuxugu xamaali jiray wayatasadaqu biha kolkaasuu sadaqadaysan jiray kolkaasuu hee sadaqadaysan jiray sidaasay khayrka ugu dadaalayeen oo ay ula jihaadayeen naftooda daacada ilaahay ugula jihaadayeen subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online